إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada hadduu allah awoodi lahayd ma aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa markale ka dhacay duleedka degmada moqokori ee bariga gobolka hiiraan mid ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku fashilmeen dagaalada ka socda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe ciidamada b s f ee uu maraykan ku tababartay ayaa ka jawaabay aadaan kaga timid gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulkala baxay puntland madaxweynihii hore ee maamulkala baxay galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalk ay marayso xaalad fawdo ah oo halisteeda leh khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay dalka afghanistan oo kale shacabka ku dhaqan inta u dhexaysa deegaanada ceelasha biyaha iyo siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah xubno ka tirsan dowladda federaalk oo dhulboob ka wada halkaas warka dibadda dhegaystayaal duhurnimadan waxaad ku maqli doontaan mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ee dalka maraykanka ayaa laga mamnuucay inay aqbasho ardayda ajaanibta ah intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu door korona ah ee warka duhur ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan iminkana u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo jimcaha taariikhda hijirada ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka dulqacda kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada kuna astaysan saddex iyo labaatanka bisha shanaad ee may sannadda laba kun shan iyo labaatanka dhegeystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan dagaalo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa mar kale ka dhacay duleedka degmada muqokori ee bariga gobolka hiiraan maalintii shalay dagaalo culus oo u dhexeeyey ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo safa iyo askarta dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya dagaaladan ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabo hogeeyadii yuusuf barrow sidoo kale waxaa ku dhaawacmay afar kale oo ka tirsan isla ciidamada dowladda federaalka maalmihii lasoo dhaafay dagaalo culus oo khasaarooyin culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay gobolka hiiraan gaar ahaan duleedka degmada muqokori ee gobolkaas halkaasoo khasaarooyin culus dhabarka loogu saareeyey askarta dowladda federaalka mid ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalk ayaa sheegay in ciidamadooda ay ku fashilmeen dagaalada ka socda gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe faahfaahin ku aadan warkan waxaa la diyaaraa axmed cabdulaahi cabdiqani qoran oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxtinimada dowladda federaalk ayaa waxa uu ka hadlay dhiig bahbaahsan ay ciidankooda ku wajahayaan furimaha dagaalka ee gobolka hiiraan iyo shabeellada dhexe ayna isaga firxanayaan halkii uu dagaal ka dhaco dowladda federaalk ayuu ku eedeeyey inay siyaasadaysay dagaalka isagoo intaasi ku daray in ciidamadoodii ay ku fashilmeen dhammaan dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalk soomaaliya dagaalada tan dhacay ee runtii dowrkii ay ku lahaayeen muddooyinkii dambe ma ammaanayn dowr shariifa ma ahayn fashil baa dhacay ciidamadii qaranka oo tiradooda aynu garanayno intay la eg yihiin oo dagaalkii waxa weeye ama ka baxay ama ka baaqsaday ama ilaahay kuma sabadiiday ee meeshii la isku qabto bannaynaya arrintaasi waxay tilmaamaysaa fashil hogaamineed iyo fashil siyaasadeed hadalka cabdiqani qorne ayaa ku soo aadayay iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ayse soo tarayeen mas-uuliyiinta ka hadlaya jabka ciidankooda ka soo gaaray dagaaladii ay la galeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada b s f ee uu maraykan ku tababartay ayaa ka jawaabay eedeen kaga timid gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka la baxay puntland warkan waxaa inoo akhrinaya cadnaan xaaji muxsin iyadoo maalmo ka hor gudoomiyaha gobolka mudug ugu magacaaban maamulka la baxay puntland faysal sheekh cali uu ciidamada b s f ee uu maraykanka tababartay ku eedeeyey in ay ku biireen dowladda federaalka isla markaana doonayaan inay khalqalgeliyaan amniga magaalada gaalkacyo ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay ciidamada eedeynta loo jeediyey sarkaal ka tirsan ciidamada daacadda u ah maraykanka ee b s f ayaa waxa uu iska fogeeyey eedeynta ka timid guddoomiyaha isagoona ku eedeeyey inuu yahay nin mas-uuliyad darro samaynaya gobolka mudug buuq baa ka jiray buuqaas ka jira guddoomiyaha gobolka ayaanu dareemaynay inuu hadallo sochal mediya mas-uuliyad darro ah inuu ka samaynayo oo ka hadlayay uma jawaabayno kumana dayanayno isumana quurno waxa uu ku dhaqmayo iyo waxa uu ku hadlayo iyoaan tashuush laydin gelin iyoaan laydoonan bisafaa waddanka cadow ku ah nin kasta oo iska hadla oo waxaan munaasib ahayn ku hadlana waxaan leeyahay iska hadlow ciidamadan murtasiqada ah oo tababarkooda iyo taakuleyntooda gacanta ku haya maraykanka ayaa marar badan waxa ay iska hor yimaadeen ciidamada maamulka la baxay puntland iyadoona geesta kale ciidamadan daacad u ah maraykanka ay u taagan yihiin inay fuliyaan danaha maraykanka iyo dhibaateynta shacabka muslimiinta madaxweynihii hore ee maamulka la baxay galmudug ayaa sheegay in dowladda federaalka ay marayso xaalad fawdo ah oo halisteeda leh warbixinta warkan waxaa la diyaara farxaan cali cabdulaahi cabdikariin xuseen guuleed oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay galmudug ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay marayso xaalad fawdo ah oo halisteeda leh cabdikariin oo muujinaya walaaca uu ka qabo xaaladda ay marayso dowladda federaalka ayaa waxaa qoraal uu soo saaray ku tilmaamay in marxaladda ay hadda ku sugan yihiin ay tahay mid aan laga aamusi karin waxa uu xusay in khataro amni iyo kuwa siyaasadeed ay dhex maquuranaysa dowladda federaalka kuwaas oo maalinba maalinta ka dambaysa cirka isku sii shareeraya marka la fiiriyo tirada ciidamada ay dowladda federaalka haysato ma ahayn in loo baahdo ciidamo qabiil ayuu yidhi mar uu milicsaday guulihii isxigxigay ee ay mujaahidiinta al-shabaab ka gaareen furimaha dagaalka kuna qabsadeen degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo dhacaa bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa waxa uu xusay in ku dhowaad toddobaatan kun oo ciidan islamarkaana dowladda federaalka mushaar siiso ay ku fashilmeen ee inay ka adkaadaan ciidamada mujaahidiinta cabdikariin ayaa isagoo sii ambaqaadaya hadalkiisa ku wajahan xaaladda cakiran ee ay marayso dowladda uu hogaamiyo xasan sheekha uga digay waxaa laga dhaxli karo doorashada halka dhinac ah ee uu wado taas oo uu ku tilmaamay inay keeni karto fawdo amni iyo in ay burburto dowladda federaalka qoraalkan ka soo baxay cabdikariin xuseen ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka waayadii u dambeeyey wajahaysay eedeymo iyo dhaleecayn kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka marka la soo ururiyo arrimahan oo idil ayaa waxa ay niyadjab ku noqonayaan hoggaanka ugu sarreeya villa soomaaliya oo mar walba sheega in amniga dalka uu gacantooda ku jiro sidoo kalena waxay beeninayaan hadalladoodii ahaa in mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjari doonaan muddo kooban khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waa kan maxamed qaasim aroornimadii hore ee maanta waxaa magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa waxa uu si gaar ah kaga dhacay halka loo yaqaano iskuuska miranayo ee magaalada muqdisho waxaana ka dhashay khasaare kala duwan shilkan ayaa waxa uu yimid kadib markii gaari xamuul ah oo dul maray mootobajaaj ay saarnaayeen dad rakaab ah oo maraysay iskuuska miranayo ee magaalada muqdisho inta la xaqiijiyay waxaa shilkan ku geeriyooday saddex dumar ah oo ka mid ahaa rakaabkii saarnaa mootobajaajta halka ay ku dhaawacmeen laba haween ah iyo darawalkii mootada kaxeynayay kuwaas oo ay soo gaareen dhaawacyo halis ah wararka ayaa intaas ku daraya in darawalkii kaxeynayay gaariga xamuulka ah oo goobta iskaga baxsaday kadib markii uu dhacay shilkan geystay khasaaraha nafeed magaalada muqdisho ayaa waxaa marar badan sidan oo kale uga dhacay shilal galaaftay nolosha dad badan shilalka la xiriira gawaarida xamuulka ah ayaana waayadii dambe kusoo noqnoqday gobolka banaadir xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa sheegay in soomaaliya ay halis ugu jirto inay ka dhacaan wax lamid a wixii ka dhacay dalka afghanistaan oo kale yaasir cabdallah ayaa faahfaahin kuwaadan warkaasi noo akhrinaya xildhibaan yuusuf gamadiid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa waxa uu muujiyey halis weyn oo sheegay inay wajahayso dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheikh waxa uu tilmaamay in wax loogu yeero beesha caalamka ay qows ka taagan yihiin la shaqeynta dowladda federaalka ayna isku khilaafsan yihiin xaaladaha amni ee dalka ka jira iyo in xasan uu noqday keligii talis xildhibaan gamadiid ayaa sidoo kale xusay inay u muuqato halis weyn oo ay wajahayso dowladda federaalka taasoo ah in xasan sheekh uusan dhammaysan doonin muddada u hartay dalkan ay ka dhacaan wax la mid ah wixii ka dhacay afghanistaan oo kale waxaad ogsoon tahay beeshii caalamkii asiga quus inay kala joogaan wada shaqayn laayihiin lana leeyahay niyahow dalkii dee talan ku leenahay dee waxa weeyaan boqolkiiba toddobaatan miisaaniyadda dowladda ayaan kabnaa waxaana noo noo muuqata in dee taladii aad kaligaa isku koobtay xaaladda amni ee khatar ku sugan tahay qaarkoodna ay leeyihiin xataa danaha naga hataa kaagama dhex jeedno yacni ayaga markay marxadaha noocaa soo gaar dowladaha ay gacanta ku hayaan afghanistan aad ogeyd syria aad ogeyd dowlado badan baqdintan hayse waxay tahay waxaa go-aanada masiiriga ee la gaaray hadday dastuur bedelo tahay hadday doorasho tahay hadday tahay go-aanada waaweyn ee masiiriga siduu dastuurku tilmaamayo siduu dastuurku inay kugu qoran tahay qaado haddaadan qaadanayn dee annagu markaa dee waxaan kugu taageerna ma laha mar hadday go-aankaas gaaraan waa luuqad diblomaasi waa kaa guurayna cid ku qabsanaysa ku qabsato marka baqdinta aan qabno annaga keliya waxay tahay war odayga amaa dowladnimo lagu gaari waayaa oo sida afghanistan diyaaradaha la qabsadaa markii nin shalay doorasho iyo dimuqraadiyadda ku yimid weliba wuxuu maanta samaynaya wax kala ciibsan shalay ka qaylin jiray uu talena diido wixii shalay uu ka qaylinaya asigana wax ka daran uu samaynayo inay isaga tagaan ciddii qabsanaysa ay qabsana ay yidhaahdaan wax diidaya ma laha waxaa khataraha inoo muuqda khatarahaas iyo khatara kasii badan ayaa inoo muuqda marka welwelka aan qabno naga taas waayo oday xasan ama baashaan intuu ku ballaarto oo xisbi waxaan uu samaystay ee dalka sii haystaa baqdinteedana ma hayso waa kaa xildhibaankan oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu waaweyn ee mucaaradka dowladda federaalka ayaa marar badan jeediyey hadallo noocan oo uu ku muujinayo fashilka heesta dowladda uu hogaamiyo xasan sheekh waxaana hadalkiisan ku soo aadaya iyadoo axmed macalin fiqig oo ah wasiirka gaashandhigga uu fariin u diray xubnaha dhaliilsan maamulka xasan sheekh shacabka ku dhaqan inta udhexaysa deegaanada ceelasha biyaha iyo siinka dheer ee duleedka magaalada muqdisho ayaa cabasho ka ah xubno ka tirsan dowladda federaalk oo dhulboob ka wada halkaas mar kale ayuu axmed cabdulaahi dadkan oo saxaafadda la hadlay ayaa waxay shaca ka qaadeen in xubno ka tirsan dowladda federaalka ay ku howlan yihiin inay si xoog ah kula wareegaan dhulkooda sidoo kalena ay ku hayaan dhibaatooyin kala duwan oo iskugu jira jirdil iyo dhac odayaasha deegaanka ugu horeeya dadkaasi ayaa waxa ay sidoo kale tilmaameen in xubnahan ka tirsan dowladda federaalka ay amar ku bixiyeen inay dadku iskaga barakacaan dhulka ku yaala xayaad iyo jabadgeele oo dhaca duleedka magaalada muqdisho waxaan halkan usoo u joognaa oon u kulannay cabasho dhibaatona lagu hayo burca duleed ay nagu hayso oo taariikh aan weligood la arag dhigay in dad yar oo tobanay labaatan ruux aan ka badnayn inay inta ku soo duulaan yidhaahdaan xaquuq ma lihidin waxaa naloo soo fasaxo inaan idin barakicinno inaan idin dhacno inaan idin dilno inaan idinku duulno inaanan dukumentigiinna wax xaquuqa uusan ahayn toddoba fac annagoo ku nool maanta labaatan kun oo qoos goofaheenni dalkeenni aan ku wada noolnahay maanta dhahaya anigaa dhacaayo dowladaha iga dambayso aana dhacayo waxaan arkay ma aha dhulkaasay dhul labaatan kun qos degan waaye alxayaad iyo jabadgeele ilaa muusaaley dhulboobka dowladda federaalka ay bulshada reer muqdisho ku hayso ayaa hargaha goostay waxaana maalin walba lasoo wariyaa dhulboobka ay ku kacayaan xubno ka tirsan dowladda federaalka warkan dhegaystayaal duhurnimadan wuxuu idinkaga imaanayaa raadiyaha islaamiga ee alfurqaan markaana warka dibadda mid ka mid ah jaamacadaha ugu caansan ee dalka maraykanka ayaa laga mamnuucay inay aqbasho ardayda ajaanibta maamulka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa joojiyey barnaamijka aqbalidda ardayda ajaanibta ah ee jaamacadda harvard sababa la xiriira dibadbaxayaasha lagu taageerayo reer falastiin ee lagu qabtay kanbaska jaamacaddaasi kuwaasoo ay soo qabanqaabayaan ardayda jaamacadda haweeneyda wasiiradda ka ah wasaaradda amniga gudaha ee maraykanka ayaa ku dhawaaqday inay ku wargelisay maamulka jaamacadda harvard go-aankan kaasoo ku qornaa warqad rasmi ah oo ay u dirtay jaamacadda iyadoo xustay in go-aanka lagu hakiyay barnaamijka gelitaanka ardayda ajaanibta ee barnaamijka harvard uu islamarkiiba dhaqangeli doono haweeneydan ayaa ku nuuxnuuxsatay in maamulka trump uu jaamacaddan ku eedeeyey inay mas-uul ka tahay kicinta rabshadaha iyo naceebka ka dhankaha yahuudda maamulka trump ayaa horey ugu hanjabay inuu joojin doono maalgelinta dowladda dhexe ay siiso jaamacado dhowr ah oo ay ku jirto jaamacadda harvard maadaama ardayda jaamacaddaasi ay mar weliba dhigayaan mudaaharaadyo ay ku taageerayaan reer falastiin kagana soo horjeedaan cudwaanka ukayaanka yahuudda ka wada marinka khaza warkii dhegeystayaal duhurnimadan aad kala socoteen radio alfurqaan waa inaga intaa